bilihii hadda ugu dambeeyey laga soo bilaabo bishii juun may aan idhaahdo may bartimaheeda wixii loo gaaray ilaa hadda intii ku sinayd waxaa timid ilaa laba kun oo qoys oo cusub oo u badan degmada jamaama xagga bariga labadaa kun ee qoys haddee waxay uun la degeen eeljaalwan iyo eeljaalituubay la degeen waxay dadkaasu qabaanno way la qaban alxamdulilah adiga waxaa weeyaan si gaar baa loo taargad garaystay hadda intii ugu dambeysay maxay tahay sababta xilligan kusoo beegtay inay soo bakacaan iyadoo hadda aysan jirin eh, xilliga abaarta laga baxay xilliga roobab way jiraan Mm, waxaa ugu badan sida ay dadkaasu sheeganayaan xagga amni la-aanta iyo dee beerihii oo la talcan kari waayey iyo canshuurihii oo dadka lagu kordhiyey oo hadda waxaa la marayaa canshuur madax ka tirisaa in dadka laga qaado oo xoolahaba ma dadkii laftigooda noonoolaas ay sheeganayaan in canshuur laga qaado oo masalan gurigaaga la imaanayo caruurtaada la tirinayo oo xoolaha liskala soo gudbay hadda dadkii baa la tirinaya sida ay sheegteen marka dadi- dadku waxaa arrimahaasaa soo kiciyey dee caqabadahaas oo dee waxna ay qabsan kari waayeen oo beerihii la falan waayey dee canshuurtiina ay joogto noqotay iyo iyo fatahaadihii webiga iyo waxbaa isugu tegtegey kala duwan yahay ma ku kala duwanaa runtii way wada qabaan Eh, haddaad aragtid kuwa soddonka sano deganaa say u noolyihin haddaad aragtid waa- waa un kama duwanaa kuwan hadda cusub ay yimid waxba ma kala duwanaa waayo kulli waxay ku wada jiraan cooshado yaryar oo baca ka samaysan iyo iyo kartoono ayay ku wada jiraan xitaa kuwii soddonka sano deganaa ama dalxiis ka deganaada ama central ha deganaadaan Ma- marka isma dhaarmaan wuxuu waa un inta badan dee emergency shelterku waa isku bac ah un bacdan la saarayo ee, dh- ee, laamaha iyo dhirta lasoo gurgurayo caleenta la kor saarayo intaa unbaa la bixiyaa oo muddana dee qoraxdu ay iska cuni karto marka wax islaama male